inaan shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka iyo qof kastoo soomaaliya gaadhsiinno in xildhibaanadan ka soo horjeeday mooshinka sharci darrada ah ay si toosa u soo gaarahayeen hanjabaado ka imaanahaya madaxtooyada soomaaliya ka imaanahaya xildhibaanada qaarkood waxaan cid kasta u sheegaynaa maanta u caddayana oo caalamka u caddayana xildhibaanadaas haddii hal jaqab soo gaaro mas-uuliyaddooda inay qaadanayso xildhibaanada qaarkood oo hanjabaad ka soo yeerayso iyo madaxtooyaha soomaaliya oo hadalla kulkulul naga soo gaaraya intaasaan rabaa inaan beesha caalamka ogeysiiyo cid kastoo soomaaliya aan ogeysiino xildhibaanadan wuxuu soo gaaray mas-uuliyaddooda inankaas ay qaadan qaada